ujeeddu xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii kow iyo tobanaad laba kun toddobiyo toban maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaasha kale ah kow cabduqaadir abuukar shaacir afartan jir ah ina maano shaacir ku dhashay xamar labo maxamed cumar akiile afariyo labaatan jir ah ina shoobto shaacir ku dhashay xamar saddex daa'uud maxamed cali afartan iyo toddoba jir ah ina xasno maxamed ku dhashay shabeellada hoose afar cabdulaahi ibraahim geesey afartan iyo siddeed jir ah ina dahabo maxamuud ku dhashay galgaduud kuwaas oo xafiiska xaydhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo xasuuq dad shacab ah eedaysanaha koowaad cabduqaadir abuukar shaacir waxaa si gaar ah loogu eedeeyey qaraxyo lala beegsaday saddex maqaayad oo ku taalo waddada maka almukarama kuwaas oo kale ah maqaayad ka soo horjeeda hotel wehliye saddex iyo tobankii bishii saddexaad laba kun toddobiyo toban maqaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga shantii bishii afaraad laba kun toddobiyo toban iyo baar itaaliya siddeeddii bishii shanaad laba kun toddobiyo toban sidoo kale waxay ciidanka amniga gacanta ku dhigeen eedaysane cabduqaadir iyo eedaysanaha labaad maxamed cumar akiile oo wada gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa shan iyo tobankii bishii shanaad laba kun toddobiyo toban eedaysanaha labaad maxamed cumar akiile waxaa si gaar ah loogu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab iyadoo ciidamadu amnigu ay gacanta ku soo dhigeen asagoo wada gaarigii ku qarxay degmada xamarweyne gaar ahaan eeneeyada taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishii shanaad laba kun toddobiyo toban eedaysanaha saddexaad daa'uud maxamed cali waxaa lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsanaa faafinta afkaartooda isagoo lacaga siin jira eedaysanaha koowaad iyo labaad markii ay qarxyada fuliyaan eedaysanaha afaraad waxaa lagu cabdulaahi ibraahim geesey waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo jidejinta iyo iibinta gaadiidka qaraxyada lagu fuliyo isagoo al-shabaab udeji u soo dejiyey gawaaridii ku qaraxday maqaayadaha kasoo horjeedo maqaayadda ka soo horjeedo wasaaradda isboortiga iyo gaarigii ku qarxay waddada maka almukarama saddexdii bishii toddobaad laba kun toddobiyo toban dood dheer kadib maxkamaddu markay dhegaysatay qiraalka eedaysane cabduqaadir abuukar shaacir uu ka hor caddeeyey maxkamadda inuu ka tirsanaa al-shabaab una qaabilsanaa sahminta iyo geynta baabuurta qaraxyada laga soo buuxiyey goobaha shacabku goobaha shabaabku doonayaan in ay qarxiyaan asagoo sahmiyey saddex meel oo kale ah maqaayad ka soo horjeeda hotel wehliye maqaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga iyo baar itaaliya oo dhammaantood ku wada yaala waddada maka almukarama markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane daa'uud maxamed cali uu ka horbixiyey garsoorka hortiisa kana hor caddeeyey inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab una qaabilsanaa faafinta afkaartooda markay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo ku howlgelaya xog ah in gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa la soo geliyey magaalada muqdisho sidaasna ay ku bilaabeen in ay dabagal ku sameeyaan subaxnimadii shan iyo tobankii bishii shanaad laba kun toddobiyo toban kadibna ay u suuro gashay gelinkii dambe in ay gacanta ku dhigaan eedaysane cabduqaadir abuukar shaacir iyo maxamed cumar akiile oo wada saaran gaarigii la raadinaye sidaasna lagu xidhay labada eedaysane kadibna uu ku qarxay gaarigi gaarigii lagu qabta eedaysanayaasha degmada xamarweyne markay aragtay maxkamaddu dhaqdhaqaaqa muuqaallada ay duubeen kaamiradaha lagu ilaaliyo amniga magaalada muuqaaladaas oo uu ka dhex muuqanayo eedaysane cabduqaadir abuukar shaacir oo ka degayo gaarigii ku qarxay shantii bishii afaraad laba kun toddobayo toban maqaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga agagaarka wasaaradda amniga markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin caddeymihii iyo qiraaladii laga qoro eedaysanayaasha liiska dadka shacabka ahaa ee ku geeriyooday kuna dhaawacmay saddexda qarax ee lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha saddex warqadaha lagu caddaynayo lahaanshaha baabuurtii ku qaraxday shantii bishii afaraad laba kun toddobiyo toban iyo saddexdii bishii toddobaad laba kun toddobiyo toban waddada maka almukarama maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodda qareennada oo ahayd in eedaysanayaasha koowaad labaad saddexaad loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeyo eedaysanaha la- sad- afaraadna xorriyaddiisa loo celiyo sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile cabduqaadir abuukar shaacir uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah labo maxamed cumar akiile waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im saddex daa'uud maxamed cali maxkamaddu waxay ku xukuntay toban sano oo xabsi ciidan ah afar cabdulaahi ibraahim geesey waxay maxkamaddu ku xukuntay laba sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq